barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin sideediyolabaatanka bisha janaayo sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacadda waa shantii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkeena dhallinyarada waxaa ka mid ahaa dhakhaatiir dagaalkacyo oo dhallinyarada ka wacyigeliyey dhibaatooyinka ka dhasha tacadiyada kufsiga iyo gudniinka fircooniga kufsigu muxuu keeni karaa waa caqabada muxuu dhibaatooyin keeni karaa wuxuu keeni karaa qofka maskaxdiisi inuu wuxu dhimo qofka caafimaadkiisi inuu wuxu dhimo dadnimadiisi inuu wuxu dhimo iyo iyo qalbigiisi iyo maskaxdiisi inuu qaato innaga trawmaana gaartay soo maaha kufsigu inuu tiro bato xataa trawmada qayb bay ka qaadanaysaa waayo qofka xataa wax kufsanaya maaha qof caadiya laftiisu waxaa kaloo aad maqli doontaan urur dhallinyaro oo ka dhisan magaalada hargeysa oo ardayda danyarta ah ka bixinaya qaybo ka mid a lacagaha jaamacadda kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeray
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii caalamka
tirada dadkii ku dhintay burburka biyo-xireenkii jimcihii ku dumay koonfur bari dalka baraaziil ayaa gaartay siddeed iyo konton ruux iyadoo weli la la'yahay dad gaaraya saddex boqol oo qof howlaha lagu baadagoobayo dadka loo malaynayo inay ku hoos jiraan dhoobada hoostooda ayaa muddo kooban la hakeeyey axaddii shalay kadib markii ay saraakiisha dowladda hoose ee barumadinio ay ka baqeen inuu dumo biyo-xireen kale oo ku yaala magaalada dadka deegaanka ayaa loo sheegay in ay u diyaargaroobaan inay ka baxaan meelaha u dhowdhow biyo-xireenkaasi dhinaca kale guddiga cadaaladda baraaziil ayaa xayiray lacag gaaraysa saddex bilyan oo dollarka maraykanka ah oo ay leedahay shirkadda macdanta qode ee vale oo iyadu lahayd biyo-xireenka ay dadku ku baabi'een
hogaamiyaha mucaaradka venezuela ee isku magacaabay inuu yahay madaxweyne yuan guedo ayaa ku dhawaaqay banaanbaxyo laba cisho ah toddobaadkan waxaana ay tallaabadani qayb ka tahay dadaal uu doonayo inuu booska kaga riixo hogaamiyaha wadankaasi nicola maduro guwedo ayaa doonaya in dadka reer venezuela ay sameeyaan banaanbaxyo nabadeed laba saac maalintii xilliga barqada waxaana uu bilaaban doonaa arbacada guwedo ayaa ku dhawaaqay in ay cafinayaan askarta taageerta dimuqraadiyadda iskana diida dowladda xilka haysa ee maduro qaar ka mida taageerayaasha mucaaradka ayaa wadooyinka ku qaybinaya qoraallo ay ugu sheegayaan askartu in ay yihiin saaxiibada keliya ee ka maqan halganka dimuqraadiyadda dhanka kalena aroortii hore ee shalay ayaa maduro waxa uu diiday dalabkii waqtiga loogu qabtay midooda yurub sideedda cisho ah taasi oo faraysay inuu doorasho ku qabto ama ay midooda yurub aqoonsan doonaan hogaamiyaha mucaaradka
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxauu idinkaga imaanayey v o a qaar ka mid ah dhakhaatiirta magaalada gaalkacyo ayaa bilaabay wacyigelin ay dhallinyarada ka wacyigelinayaan tacadiyada kufsiga iyo gudniinka fircooniga kulan doodwadaag ahaa oo ka dhacay magaalada gaalkacyo ayay dhakhaatiirta iyo dhallinyarada isku weydaarsadeen aragtidooda ku aadan sidii looga hortegi lahaa mushkiladaha kufsiga warbixintan waxaa noo soo diray waryaheena cabdiwaaxid macalim isaaq
dooda oo ku salaysnayd dhibaatooyinka loo geysta haweenka soomaaliyeed ayaa waxaa ka qayb galay aqoon-yahanno xog ogaal u ah xaalka haweenka iyo qaar ka mida qeybaha bulshada kuwa oo ka hadlayay sidii looga hortegi lahaa tacadiyada ay ka midka yihiin kufsiga iyo gudniinka fircooniga doctor maxamed xuseen oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii dooda ayaa dhalinyarada uga sheekeeyey isbeddelka bulshada ku dhacay iyo xalka halka uu ku jiro ku socna waxay tartiib iyo akhlaaq guri fiicanaa ka nimid oo miyir leh bulsha annagoo dhanna ilaalinaysa oo saa u dhowrsan marka waxaan moodaa waktigu markuu socday bulshadii noocaas ay hadda inaynu marayno gaangirey jee gabadh iyo labaatan isugu hal mar kufsanaya bal imagine yaa waa toddobaatanka hadeer saasaan ahayn yani sheeke waxay ahaan jirta taariikhi ah oo oo reeruhu isku baaba'aan gabarh haddii la fara xumeeyo waxay ahaan jirta waxyaalaha colaada taariikhiga ah bulshada dhexdeeda haddana waxay noqotay standard inteen dhacda agteenna halkaasaa mid halkaasaa gabar ka qaylinaysa oo la kufsanaya baa dadkii leeyihiin reactionna ma ka bixinayaan marka bulshada noocaas oo xanuunsatay baynu rabnaa innagoo iskaashanayna oo runtii runtii aynu sheegaynaa waxaa weeye waxa saxa ah oo aynu ku meel marayno waa kitaabka ilaahay nina kama carari karo kitaabka ilaahay sayniskii baa qiray culammadii baa qirtay marka khalad guud oo jiro ah oo fasahaad ah baa inagoo nayna galay aanu baahana intaynu meel fadhiisanno oo kursiga dib u fadhiisanno waa inaan reflection sameynaa war maxayna ka khaldamay doctoraysa maymuun oo xogogaal u ah xaalka dhib ee dumarka ay la kulmaan ayaa bulshada uga warbixisay dhibaatada caafimaad darre ee kufsiga ka dhashaa waxaynu ka hadlaynaa hadda in yar oo aynu isdul taagaynaa muxuu keeni karaa kufsigu muxuu keeni karaa oo caqabada muxuu dhibaatooyin keeni karaa muxuu keenay wuxuu keeni karaa qofka maskaxdiisi inuu wuxu dhimo qofka caafimaadkiisi inuu wuxu dhimo dadnimadiisii inuu wuxu dhimo iyo iyo qalbigiisii iyo maskaxdiisii inuu qaato innaga trawmaana gaartay soo maaha waddanka burbur baa ka dhacay soo maaha dagaallaa ka dhacay trawmadaasi maxay keentay kufsigu inuu tiro bato xataa trawmada qayb bay ka qaadanaysaa waayo qofka xataa wax kufsanayaa maaha qof caadiya laftiisu caqabadaha uu keeni karo waxaa ka mid ah xanuunkan h i v ga oo hadda aada u faafay hadda ka hor waxaa dhacday xaafadda garsoor ayaa gabar baabuur ka soo degtay gabadhii markay ka soo degtay wiilal baa kaxaystay waxay yidhahdeen annagaa naqaan reerka aad sheegayso guribay geysteen guriga ay ku xirteen shan beri markay ku jirtay baa xaafaddii ogaatay gabadhii iyo wiilashii waxaa laysku keenay stationka gaalkacyood waa la baaraa qof kasta oo kufsi ku dhaco h i v baa laga baaraa gabadhii positive bay noqotay shanta beri guriga ugu xirayd wiilasha maxay keeni kartaa arrintaas waxay keeni kartaa dadkii inay wada qaadaan shantoodiiba inay qaadaan xanuunkii bay keeni kartaa soo maha inkastoo gobolka mudug ay mararka qaar ka dhacaan falal kuubsi oo dhibaato ka dhex abuura bulshada labada dhinac taa oo mararka qaar sababta gacan ka hadal dad ay ku dhintaan haddana waxaa sidoo kale jira in qaar kale lagu guulaysto kuwa oo xal dhaqan laga gaaro ha yeeshee axmed oo filkii faraha lagu fiiqayay kana mid ahaa dhallinyaradii kulanka ka qayb gashay ayaa dhibaatada sidaan u arka gabadha marka la kufsado qofka u ogaado ugu horeeya waa hooyadeed iyo xaafadooda waa qarinayaan xogta dadku ma soo sheegaan yacni way qariyaan xogtaa daahda booliska ma soo gaadho xilli munaasaba ma soo gaadho booliska booliskii marka iyadoo soo daahiday soo gaadhana booliskii tayo mataqaanaa deg degoo kaga jawaaba ma haysto oo aga male haddii meeshu fugta gaarigu ku gaaro male haddii mataqaanaa u baahato mataqaanaa dad takhasusoo qaabka loo soo ururiyo evindesiga iyo caddaynta iyo meesha wax ka dhaceen gabadhii laftigeedii iyo reerihii iyo dadkii iyo bulshadii ma baraarugsanaa ama ciddi ugu horreyso ay soo gaarsiisay gabarh baa la kufsanayaa saddex beri kadib baa laguu soo sheegaya waa la kufsaday baa lagu leeyay caqabada labaadee jirta waa odayaasha oo dadkao dhan ka wada sharqamiyey kiiskaba dhexday ku dhigayaan qofkii hadduu qayliyo ayaga hawada kusoo heshiinaya ayaga odayaal kale la xaalaya ayaga meeshaas geysanaya faadumo jaamac ayaa qabta in bulshada qaar dhibta ku dhacda ay u qariyaan cabsi iyo kalsooni la-aan haysa
marka ugu horeysa waxaa jira soo qabasho la-aantaas saddex sababood baa keenta kow qofka dhibanaha ah oon ku baraarugsanayn in uu helayo xaqiisii amaba cabsi kaga jirto haddii uu dhibkiisa sheegto meeluu ku badbaadi inuu waayo qofkii dhibka uu ku dhacay haddii uu qarsado oo uusanba booliis xataa soo gaarsiinin maxkamaddii ma soo gaari karo haddii booliiskii uu kiiskii ku burburana maxkamadda ma soo gaari karo haddii uu soo gaaro oo uu maxkamadda yimaadana maxkamaddii ma hayso caddeyn dhammaystiran maxaa yeelay kiiska kufsiga inta badan waa zino zinona waxay u baahan tahay caddeyn iyo markhaati xildhibaan xaawo oo ka mid ah xildhibaanada federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in ay wadaan xeerkii lagu xakamayn lahaa tacadiyada ka dhanka ah hablaha soomaaliyeed waxaa miiska saaran oo runtiina muhiim aad iyo aad ahaa ah sharciga quseeya jinsiga sharcigaas waxaa soo diyaarisay wasaaradda haweenka wuxuu ka soo gudbay golaha wasiirada haddana wuxuu yaalaa golaha baarlamaankuu yaalaa f g m ka asagana broseesku ku jiraa waa la qoraa isagana insha allahu tacaala markuu soo gaaro guddiga iyaga la tashi badanna waanu samayn doonaa kulanka oo intiisa badan dhalinyarada looga wacyigelinayay ee sidii ay uga hortegi lahaayeen dhibaatooyinka loo geysta gabdhaha soomaaliyeed ayaa waxaa soo qabanqaabiyey xarunta haweenka waxbarashada iyo nabadda gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heeste xamar bila iyo suldaan seerar xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubin u kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajannoy gobaad tahay xilaajannoy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajannoy intii xusulka ii xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xelkeennoo aan gutiyo qoyskeennaan xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay intii xusulka ii xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xelkeennoo aan gutiyo qoyskeennaan xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xunkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xariirta la daawadiyo xamar bile iyo codka suldaan seeraar haddii aan intaasi kaga gudubno haatanna magaalada hargeysa dhallinyaradu waxa ay caqabado kala kulantaa lacagta laga qaado jaamacadaha kuwaas oo qaarkood aanay awoodin in ay wada bixiyaan ururka horumarinta iyo cilmibaarista sotra waa urur dhallinyaro oo iskood isu xilqaamay waxaana ay ardayda jaamacadaha galaya ee danyarta ah ay ka bixiyaan qeybo ka mid ah lacagta waxbarashada wariyaheenna magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa la kulmay guddoomiyaha ururkaasi cabdiqadar axmed maxamuud waxaana uu weydiiyey waxyaabaha guud ahaan uu ururkooda u qabto walaal dhulkana waxuu qabtaa horta waa urur voluntery ah waa urur dhallinyaro ay samaysteen ku midoobeen wuxuuna ka shaqeeyaa baahida dhallinyarada iyo isdhexgalka iyo bulshada iyo arrimo voluntery oo fara badan iyo dhiirigelinta dhallinyarada wuxuu caawiyaa ardayda dhallinyarada ah ee gobolada wuxuuna ka caawiyaa qeybaha waxbarashada boqolkiiba afartan buu ka bixiyaa iyagoo jaamacadaha la kaashanaya waxbarashadoo kale waxaa jira waxaanu bixinaa boqolkiiba afartan yaa ka bixisaan nidaam nocmaaba se u dabooshaan baahida walaal waxaanu ka bixinaa nidaamka ururka horena uga bixin jiray dadka aan awoodin inay iska bixiyaan waxbarashada badankeeda ay culays ku tahay ayaanu intaa yar culayska ka dulqaadnaa dadka jilicsan ee danyarta ayaan awoodin waxaad sheegteen la kaashtaan jaamacadaha sifo nocma ah buu u soo marayaa ama qofka dhallinyarta awoodi karaynin inuu iska bixiyo halkuu kusoo hagaagaya ama nidaam nocmaaba intaynu soo maro wuxuu soo marayaa xafiiska ururka ayuu imanayaa ciddii markaa uu kala soo xidhiiri karaya ama guddoomiye ahaato ama agaasima ahaato ama xubinta guddoomiye ku-xigeenta ururka ahaato ama xubnaha kale lay noocaasi buu soo marayaa xafiiskuna ugu soo hagaagaya insha allah dadku aad bay u badan yihiin oo marka dhallinyar la yidhaahdana waxaa laga yaabaa in ay yar tahay inta jaamacad awoodi kartaa haddiiba aada fursaddaasi siinaysaan qofka aan hore u arag ururka amaan ka warhaynin ee doonaya inuu fursaddaasi ka faa'iidaysto hanaanka uu marayo ma yahay mid caqabad abuuri kara ma waxa laga rabaa inuu tartan galo ma in imtixaan la galo sifaha lagu qaadanaya muxuu noqonaya
haddii ay dadkii farabataan dee baahidu way jirtaa meel kasta way ka jirtaa sifaha loo marayo waa habka intixaanka un iyadoo la eegayo aqoontiisa heerka ay gaadhsiisan tahay marka miyaa ka caawisaan mihnad kasta mise meelaha qaar runbaa idinku diiradda saartaan sida macnii xisado gaara ama aqoon barasho gaara baad awoodda saartaan mise xitaa qofka hadduu dhakhtarnimo doonayo maya mid kasta waa laga caawiyaa laguma xidho ta uu isagu doonayo tii allaala tii uu baranayo waa laga caawinaya gacan weyna waa laga geysanaya insha allahu tacaala idinkuna dhallinyara tiinoo mutadawiciina boqolkiiba afartanna ma yara lacagta la bixinayo idinku see ula kaashataan ama halkee iyaa idinka caawiya inaad dhaqaalaha intaa laga bixisaan
wallaahi waxaanu la kaashanaa madaxda dalka dowladda jaamacadaha dhallinyarada kale ee urur ku jira baanu dee somalilan gudaheeda un ayaa iska kaashataa oo isu keentaa waxaa iyadoo naga caawiyaa ma jiraan iyo wax ururo oo kalea nidaamkaasaanu u maraa caawinta marka isku xidhkoon baa idinku samaysaan isku xidhkoon baanu samaynaaha
maalindhood waxaa qabatay shirweynihii ururka shirweynahaasi maxaa ka soo baxay doorashadiisu sidee u dhacday
maalindhood waxaanu qabanay sida aad u sheegtay doorashadii ururka shirweynihii saddexaad ee ururka ayaa la qabtay oo lagu qabtay magaalada laasacanood doorashaa halkaa ka dhacday anigiiyo saaxiibkay cabdiqani ayaa soo taagnay doorashadaa waana ku soo baxay doorashadii ruurhaantii aniga ayaa ku soo baxay si nabadgelyo ah oo aan dhibi ku jirin oo aan colaadi ku jirin oo farxad iyo nabadgelyo ayay noogu dhacday doorashadii iyo shirweynihiiba uu noogu soo dhammaaday magaalada laasacanood
marka xilalka lagu doortay waxaa ka mid ahaa guddoomiye iyo iyo agaasimihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii ururka loo doortay gabadh iyaduna guddoomiye ku-xigeenkii agaasimihina waxaa loo doortay nin layaha axmed shaqalle
marka la yidhaahdo dhalinyar iyo horumar lasoo hadal qaado dadku waxay ka fikirayaan ama isweydiin karayaan doorka dhalinyartu bulshada ku leedahay oo inta badan tiradooda la sheegina aada u badan tahay ururkani muxuu ka tari karaa ama hogaamintan cusub ee la doortaan noqoto ama wixii hore usoo qabanayay
wallaahi faa'iido weyn buu leeyahay ururkani wuxuuna ka tari karayaa waxyaalo fara badan haddii ay dhallinyaradu waxa weeye waa lafdhabartii bulshada gaar ahaan ummadan madaqadan aynu ku leenahay somalilan dhallinyaro badan baa joogta haddii gacmaha la isqabsado oo ururka lala shaqeeyo oo aan anaguna shaqeyno waxyaalo fara badan baanu ka bedeli karanaa xaaladda hadda lagu jiro oo ay dhallinyaradu isu tagaan waayo iyagaa xooggii dalka ah
dhalinyarta marka la yidhahdo fursadaha bannaan ama waxbarasho ama deeqo qaar badan baa danaynaya laga yaabaa maxay tahay ereyga ama weedha urur ahaan marka sotore la yidhaahdo ama ka guddoomiye ahaan cabdiqani aada u jeedinaysaa
waxaan u jeedinayaa dhallinyaradu inay isku tashadaan meel kastay joogaan waa madaxdii berrito dhallinyaradu inay iyagu isdhiiri geliyaan cid kasta oo shaqaynaysana ay la shaqeeyaan oo ay garab istaagaan meel kasta ay joogaanna ay iska warhayaan
warbixintaasina waryaheena qadar maxamuud kaariye ayaa noowaa barqad maxamuud kaariye markana waa ciyaarihii waxaa horteyda fadhiyaa nuur xasan nuur haye nuur maxaa ciyaaraha noo haysaa mahadsanid falastiin dhinaca sbain ayaan ku hormari doonaa oo ciyaaro xiisa leh ay xalay dhaceen kooxda barcelona waxa ay laba gool iyo eber ay uga badisay kooxda kubadda cagta ee girona waxaana ciyaartaasi ka muuqday xidiga kooxdaasi leonel messy oo xalay dhaliyey goolkiisii lix iyo labaatanaad ee uu xilli ciyaareedkan u dhaliyo kooxda kubadda cagta ee barcelona waxaana guushaasi barcelona u horseeday inay shan dhibcood ka sara marto kooxda kusoo xigta ee atletica madrid oo sabtidii iyadu badisay oo saddex dhibcood oo keliya usoo jirsatay kooxda kubadda cagta ee barcelona aan idhaahdee laba dhibcood goolka waxaa goolka hore barcelona u dhaliyay ciyaaryahan nelson semedo ciyaarta markii ay socotay toban daqiiqo halka goolka kalena uu messi dhaliyay qaybtii labaad ee ciyaarta dhinaca kalena kooxda kubadda cagta real madrid ayaa waxa ay soo xaraysay guusheedii saddexaad oo xiriir ah kadib markii ay afar gool iyo labo ay ku badisay axaddii waxaana goolka goolasha mid ka mid ah u dhaliyey ciyaaryahankooda gareth bayle oo toddobaadyadii dhowaa garoonada dhaawac uga maqnaa waxaana goolkaasi uu ahaa kii ugu horreeyey markii uu dhaawaca ka soo laabtay laba ka mid ah goolasha waxaa dhaliyey ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee karim benzema kooxda kubadda cagta real madrid hadda waxay dib ugu soo laabatay kaalinta saddexaad ee horyaalka sbain ee la liga ciyaarihii kale ee dhacay kooxda kubadda cagta real valladolid waxaay laba gool iyo gool uga badisay celta vigo atletic bilbaw hal iyo eber ayay dirtay kooxda kubadda cagta ee real betis halka real sociedad iyo weska ay ku kala baxeen barbaro eber iyo ebera dhinaca talyaaniga kooxda kubadda cagta yuventus ayaa waxa ay kordhisay dhibcaha ay ka sarrayso kooxda ku soo xigta kadib markii ay ciyaar adkayd oo ay xalay la dheeshay kooxda latsio ay kaga badisay laba gool iyo gool waxaana goolka guusha yuve u dhaliyey laacibkooda christiano ronaldo oo rigooro ku dhaliyey goolkaasi qaybtii labaad ee ciyaarta yuve goolka waa lagaga hormaray oo latsio ayaa qaybtii hore ee ciyaarta inteeda badnayd maamulaysay garoonka waxaana goolka ay laziya keentay uu ahaa gool uu kooxdiisa yuve ka dhaliyey ciyaaryahan imre jan daqiiqadii sagaal iyo kontonaad ee ciyaarta ka hor inta uu ciyaaryahanka difaaca uga ciyaaray yuventus joe cancelo uusan u barbaraynin yuve daqiiqadii afar iyo toddobaatanaad kooxda napoli ayaa iyana waxay ka badi weysay sabtidii kooxda milan oo ay ku kala baxeen barbaro eber iyo eber ah yuventus hadda waxay u dhowdahay in ay markeedii sideedaad oo xiriir ah ay ku guulaysato horyaalka talyaaniga seriya aada waxa ay ka horeysaa kooxda napoli koob iyo toban dhibcood waxaana ay leedahay saddex iyo lixdan dhibic oo ay horyaalka ka horkacayso napoli waxay leedahay siddeed iyo afartan dhibcood ciyaarihii kale ee dhacay ee talyaaniga kooxda inter ayaa guuldaraysatay markii ay hal iyo eber ku khasaartay kooxda torino roma waxa ay barbardhac saddex gool iyo saddex gool ah la gashay atalanta bolonya afar gool iyo eber ayaa looga badiyey oo frosinone ayaa ku qabatay barma ayaa laba gool iyo saddex ku khasaartay kooxda kubadda cagta ee sbal ugu dambeyntiina kooxda tottenham ayaa waxay ka hartay tartankii labaad oo ka mid ah tartanada kubadda cagta dalkaasi ingiriiska markii xalay laba gool iyo eber ay ku khasaartay ciyaar ka tirsaneyd wareegga afraad ee koobka f ega kooxda kubadda cagta ee crystal palace tababaraha kooxdan mauricio bojatino ayaa sheegay in hadda uu u tartami doono labada tartan ee u hartay ee ah horyaalka premier leaga ingiriiska iyo koobka champions leaga qaaradda yurub dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
nuur xasan nuur iyo ciyaarihaanu intaasii ku dhaafno markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanayaa heesta adaa dumar ugu sita iyo codka maxamed qamar suugaane
cadaad dumarug sito taswiirtaadan dayaxa jeclaysta inaan dul sudo waxaan ka cabsaday darta inay xidigu daman adaadumarug sito taswiirtaadan dayaxa jeclaysta inaan dul sudo waxaan ka cabsaday darta inay xidigu ku daman xubnaha dunstooda iyo dareenka bogigayal dibnaha xaday baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay xubnaha duunstooda iyo dareenka bogaygayal dibnaha xaday baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu daracnay intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu daracnay intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu daracne
heestaasi macaan ee adaa dumar uga sita iyo maxamed qamar suugaane ayaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiiyey falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo
dawooy magacaaga bilan dhulkan damcaynan ku qoro cirkiyoo samadan ku dayay awadaaba markaan isiri daruur qarisan ka baqe dawooy magacaaga bilan dhulkan damcaynan ku qoro cirkiyoo samadan ku dayay godaabac markaan isiri daruur qarisan ka baqe garaaca digleewadnuhu kaxeel fugurbaan la tumay daabubita wuxuu ku yidhi kudartayahay cila